الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إن شاء الله تعالى kitaab keenii fadl islaam ayaynu isku dayi doonaa inaynu bilowno biidni illaahi tabaaraka watacaala intayna bilaabin waxaan jeclaa inaynu ka warano siiradii ama taariikhdii asheekh moxamed bin cabdilwahaab raximahu allahu tacaala raxma waaseca sheekh moxamed bin cabdilwahaab waxyaabo fara badan oo ama dacaayada ama dadkii marka acdaada ahaa ee cadowga tawxiidka iyo sunnaha u ahaa waxyaabo fara badan oo ay faafiyeen oo ku dacaayadeynayaan dacwaddii asheekh moxamed bin cabdilwahaab raximahu allahu tacaala raxma waasica ama in aynu maqalnay waa wahaabiyo waa wahaabi waxyaabahaasi si taariikhda markaa loo iftiimiyo ama waxaynu ka yaro tilmaano sheekh moxamed bin cabdilwahaab raximah allahu tacaala raxma waaseca dadka qaar ka midii waxyaabo kale ay xata ka sheeg sheegaan dadka qaar ka mida takfiir bay u tiiriyaan yacni hadallo u leeyahaybay si kale u daliishadaan meel aan meeshiisa ahayn bay markaa dhigaan hadalladaas insha allahu tacaala in yaroo kooban baynu wuxuu dadka ugu yeeri jiray dacwadiisii iyo siisii baynu iyadoo koob kooban insha allahu tacaala baan ka warami doonaa biidni illaahi tacaala waan soo koobkoobayaa insha allahu tacaala iyadoo kooban ma jecel inaan dheereeyo sheekha sheekh moxamed bin cabdilwahaab raximah allahu tacaala raxma waasica waxa uu dhashay kun boqol iyo shan iyo tobankii taariikhda hijiriga ayuu sheekhu dhashay raximah allahu tacaala raxma waasica sheekhuna wuxuu ka soo jeedaa yacni usro dadkii yacni najd ka soo jeeday ee markaa halkaa u badnaa ayuu sheekhu ka soo jeedaa raximah allahu tacaala raxma waasica waxaa sheekhu marka uu ku dhashay madiinata alcuyeyna madiinat alcuyeyna oo ku taalla yacni markaa mandiqada ama beledka najd ku dhex taalla ayuu sheekhu ku dhashay raximah allahu tacaala raxma waasica wa fiiha nasha-a halkaasuu ku barbaaray oo sheekhu ku koray wa caasha fiiha halkaasuu ku noolaa halkaasuu sheekhu raximah allahu tacaala uu bilaabay in uu markaa dalabulcilmi cilmiga uu dalbo oo uu markaa halkaa ka faa'iideysto sheekhu raximah allahu tacaala raxma waaseca barbaarankii uu sheekhu markaa ku barbaaray fii beyti cilmin wa fadlin wuxuu ku barbaaray reer ama usro cilmi u saaxiiba iyo fadli iyo diin dad u saaxiiba ayuu sheekhu raximah allahu tacaala raxma ka dhashay oo sheekha hadday aabihii tahay hadday awowgii tahay hadday adeeradii tahay yacni usradii iyo reerkuu ka dhashay sheekhu raximah allah raxma waaseca dad markaa cilmi u saaxiibiya oo usra cilmiya ayuu sheekhu ka dhashay raximah allahu tacaala raxma waaseca aabihii wuxuu ahaa sheekhii markaa qaadi cuyeyna mandiqada cuyeyne markaa qaadiga ka ahaa culimmada waaweyn ee xanaabilada ee alkibaar waaweyn ee loo laabto u ahaa awowgiina wuxuu ahaa sheekh sulaymaan waa culummada ugu caansanayd ee mandiqada beledka najd ee adeerkii wuxuu ahaa asheekh ibraahim bin sulaymaan wuxuu ahaa fuqahada iyo culummada ugu waaweyn ee madhabka xanaabilada loo laabto idilaaciisa iyo cilmigiisuna waasic buu ahaa calaa culuumi iddiin culuumta diinta iyo shareecada inanka ay ilmaadeerka ahaayeen cabdiraxmaan bin ibraahim isaguna culimmada la yaqaanay caan ku ahaa markaa sheekhu raximahullah dadka uu ka soo jeedaa ama reerka uu ka soo jeedaa waa usra yacni markaa cilmiyeysan oo aada u barako badan ayuu sheekhu raximah allahu tacaala raxma ka soo jeedaa dadkaasaanay markaa wada ahaayeen cajiibka ahee culummada u saaxiibka ah dhammaantood yacni ama ha ahaado dad marka sheekha ay wada dhasheen ama dad marka ay qaraaba yihiin ama dad yani culummo kibaara oo waaweyn buu sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica ka soo jeedaa marka usrada iyo halka sheekhu ka soo jeedaa waa dadkaa weeyaan yani aabihii waa caalim culimmadii waaweyneed awowgii waa culimmada waaweyneed marjica ah ee loo laabto ee cilmiga loo laaban jiray adeerkii waa caalim adeer laba adeeru markaa walaalkii asheekh sulaymaan bin cabdilwahaab sheekh buu ahaa yacni markaa usrada uu sheekhu ka soo jeeda raximah allahu tacaala raxma waasica dad waxay ahaayeen aada cilmi iyo diin reer u saaxiiba ayuu sheekhu raximah allahu tacaala markaa ka soo jeeday sheekhuna sidaasuu ku barbaaray raximah allahu tacaala raxma waasica qofkuna kolba waa ciddu ku barbaaro in wuxuu ku barbaaray cilmi iyo diin iyo fadli dad u saaxiiba ayuu sheekhu ku barbaaray dadka uu ku barbaarayo iyaguna raad iyo asar bay kaga tegayaan dadka marka sheekha raximah allahu tacaala aqalka uu ka soo kacayay ama aqalka uu ka imanayey dad noocaasay markaa ahaayeen maa sha allah tacallama calaa waalidihi fadarasa alqur'aan aabihiibuu markaa ka qaatay markaa qur'aanka kariimka waa ka dhigtay kadibna waa xafiday qur-aankii kariimka ahaa wa calayhi tacallama culuum alcarabiya culumta markaa carabida iyo luqadda iyo naxwahana wuxuu ka qaatay marka aabihii sidaas oo kale wuxuu kaloo ka qaatay culuumta shareecada ee kale ee culuumta diinta sidaas oo kale wuxuu ka qaatay fiqiga xambeliga yani wuxuu ka qaatay aabihii fiqiga xambeliga sidaasaa marka uu ku barbaaray nasha-a nash'atan saalixa si fiican yani tarbiyad fiican ayuu ku barbaaray sheekh moxamed bin cabdilwahaab wa daharat calayhi waxaana ka soo baxday inuu deki yahay oo fahan iyo xifdi iyo fariidnimo iyo firfircooni fara badan ayaa sheekha ka soo baxday raximah allahu tacaala raxma waasica isaga oo yar oo ciyaalah ayaa culammadu ay fahmeen inuu deki yahay faham badan yahay oo sha'nigiisa uu soo bixi doono ayay markaa culummadu ay fahmeen in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku arsaaqay fahad iyo daka deki inuu yahay kadibna akhara min qiraa'ati alqur'aan waxa uu badiyey inuu qur'aanka kariimkaa akhriyo oo uu qaato qur-aanka dhigto kadibna inuu daalacdo kutubta markaa naafica ah ee cilmiga naafica u saaxiibka kadibna waxaa sheekha ka soo daahirtay inuu yahay dihnigiisa iyo fahamkiisu inuu aada u fiican yahay kadibna sheekhu wuxuu aada iyo aada ugu ta'afuray ama uu la dhacay ama uu la yaabay kutubtii labadii sheekh ee cajiibka ahaa kutubta labadaa sheekho in badan laga aflaxay kutubu sheekh lislaam ibnu taymiya wa ibnu lqayim kutubta ibnu lqayim iyo kutubta ibnu taymiya aada iyo aad ayuu markaa uga faa'iideystay maasha allah kadibna wuxuu u leexday kutubta sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibnu lqayim waayo labadaa sheekhe sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim ardaygiisa waxyaabo fara badan ayaa markaa ka soo baxa oo taxqiiq iyo cilmi iyo adilado la raaco taqliidka oo qofkuu ka tago nusuusta oo si fiican uu fahmo waxa ay taxqiiqiyeen fiqigii salafkii saalixa ahaa yacni fiqiga salafka dariiqa asalafiya dariiqada salafiyada ee saxda ah in badan waxaa sharaxay ama caddeeyey shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah raxma waasica iyo ibn alqayim si aanay culummada kale u sharaxin ayay u sharaxeen bidcadii bay caddeeyeen khuraafaadka shirkiga dalaalaadka waxyaabo badan oo xataa daqaa'iqa oo aada iyo aada u xeeldheer ayay caddeeyeen muctaqadaadka luunsan waxyaabo fara badan oo dadka caamada ah iyo dadka khaasada ah ay ku intifaacayaan ayuu markaa caddeeyeen raxima allahu aljamiic dhammaan ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto mashaaikhda kadibna sheekhu raximah ullah raxma waasica markuu gaadhay asaadisa cashrata min cumrihi lix iyo toban sannadood da-diisu markay ahayd ayaa aabihii wuxuu arkay inuu ehel u yahay ama ay suuragal noqon karto inuu dadka salaada tukan karo faqadamahu imaama linnaasi fi lmasjid kadibna waxaa loo hormariyey masaajidkii inuu tukiyo sheekh moxamed bini cabdilwahaab aabihii baana marka arkay inuu suuragel yahay oo uu yani ay dhici karto inuu dadka tukan karo oo ehel uu u yahay kadibna alxamdu lilah salaadii waxaa tukan jiray imaam fi salaa asheekh moxamed sidaasaa uu marka uu ku baarbaaray xagga macluumaadka sheekh macluumaadka sheekha raximah allahu tacaala raxma waasica sheekhu waa ka faa'iideystay aada iyo aada buu uga faa'iideystay culummadii mankaa mandiqadaa la joogtay hadday tahay aabihii hadday tahay dadkii uu markaa la koray aada iyo aada buu uga faa'iideystay kadibna sheekhu raximah allahu tacaala meelo fara badan ayuu cilmiga marka u rexdaystay oo safar badan ayaa sheekhu u galay saafara asheekh moxamed waa ka safray sheekh moxamed mandiqadii wuxuu u safray maka almukarama isagoo markaa xaj doonaya iyo wixii cilmiya culummada markaa culamaa ulxaram culummada markaa xaramka inuu la kulmo cilmiga uu ka siyaadsado kadibna sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica culummadaasuu maka kolba mid u tagaa xalaqaadka cilmiga ayuu sheekhu istimraaray daa'imay xataa istafaada minhum ilaa uu sheekhu ka faa'iidaystay raximah ullah kadibna wuxuu sheekhu tegay ila almadiina anabawiya magaalada almadiina nabawiya wuxuu ka helay culimo waaweyn oo markaas salafiyiin ahaa asheekh alcalaama sheekh almuxadis maxamed xayaat sindi faqara'a caleyhi sheekhaasuu ka qaatay oo culimada xadiiska ahaa wa akhada canhum markaa sheekhaas waa uu ka qaatay waxyaabo fara badan buu markaa sheekhaa ka qaatay raximah llah raxma waasica waxaa kaloo la kulmay asheekh cabdullaahi binu ibraahim binu seyf binu cabdillaah oo najdi uma almadani sheekhaana waa ka qaatay raximah ullah raxma waasica oo waxyaabo fara badan oo cilmi badan ayuu sheekhaana magaalada madiina uu ka qaatay raximah ullah raxma waasica sheekhu markaa aada iyo aada buu uga faa'iidaystay culammada xaramka annabowi labada xaranba culamaa alxarameyn ashariifeyn waa cilmiga ka dalbay waa ka qaatay uma raxala ilaa basra haddana mandiqadii basra ayuu tegey isaga oo cilmi markaa ka qaatay faqara'a calaa culamaai albasra culamada basrana waa ka qaatay sheekhu raximahullah waxaana ahaa culamadii markaa uu ka mid ahaa uu laasimay ee in badan wax ka qaatay asheekh moxamed almajmuuci albasri sheekhaana waa intuu joogay basra ayuu ka qaatay sheekhu raximahullah raximawasica sheekh moxamed bn cabdilwahaab intaa uu basro joogay waxyaabaha shirkiga waxyaabaha bidcada aada iyo aad buu inkiri jiray wayanhaahum canha wayujaadilhum fiiha isaga oo markaa dadka u diidaya ama dadka markaa ku inkiraya sheekhu raximah ullah raxma waasica waxyaabaha shirkiga waxyaabaha khuraafaadka waa inkiri jiray sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica markaa sheekhu culamo fara badan ayuu cilmiga ka qaatay sida caadat lculamaa yani culummada iyo ahlucilmiga waxaa lagu yaqaanaa alrixla ila dalab inay cilmiga in la dalbo u rexlaystaan waana dariiqo waa sunna ka mida sunanka culammadu ay markaa nooleeyeen raxmatullaahi tacaala calayhim sheekhu marka almuhim meelo fara badan ayuu arintaa markaa u safray isaga oo cilmiga naasica markaa dalbaya kadibna ilaahay subxaanahu watacaala sheekha waxyaabo fara badan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala sheekha waafajiyey marka cilmiga waxyaabo badan buu ka qaatay talaqa alcilma calaa cadadin kabiirin tiro badan ama cadad badan oo shuyuukh iyo culumo aclaam ah uu ka qaatay sheekhu raximahullah waxaa ka mida min alculamaai alaclaam culamada aclaamta ah ee waaweyn ee sheekhu wax ka qaatay haddaynu soo koobno waxaa ugu horeeya kow aabihii asheekh cabdilwahaab binu saleymaan waxbuu ka qaatay asheekh shihaabuddiin ee qaadigii basren waxbuu ka qaatay asheekh xasan min culamaai albasra waxbuu ka qaatay asheekh cabdallah bin moxamed bin cabdilatiif ashaafici alaxsaa'i waxbuu ka qaatay asheekh xasan atamimi asheekh moxamed bin xayaat sindi yani culamadaasoo dhan zaynadiin almaqribi in culamo fara badan oo aan la koobi karayn oo halkan aynaan ku sugi karayn ayaa sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasa cilmigii ka qaatay marka waxaanay ahayd wakti dadku markaa xabaalaha isku ay dawaafaan xabaalaha isku masaxaan qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam qaar dawaafaan yani xaaladda ummaddu shirki iyo khuraafaad fara badan bay u saaxiib ahayd sheekh moxamed bin cabdilwahaab markii la weydiiyey dadkan xabaalaha gargaarka weydiisanaya xabaalaha dawaafaya isticaano iyo gargaar ka dalbaya wuxuu yihi sheekhu raximahullah ina haaulaai mutabaru ma hum fiihi wa baatilun maa kaanuu yacmaluun saasuu markaa sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica yidhi marka inaanay dee halis tahay ayuu sheekhu raximah allahu tacaala ka waramay waxaa kaloo kamida culammadu wax ka qaatay asheekh yuusuf ala sayf asheekh cabdullaahi bin ibraahim bin sayf ala sayf sheekhu uu ka qaatay raximah allahu tacaala raxma waasica ijaaso fara badanna sheekha waa la siiyey ijaasooyinka waa dhowr dariiqo min dariiq ibni muflix can sheikh alislaam axmed binu taymiya waxay gaadhaan ijaasada loo idmay ilaa alimaam axmed mid kalena min ariiq cabdiraxmaan bin rajab bin rajab alxambali can ibn lqayim can sheikhi sheikh islaam ibnu taymiya waxaana gaadha ilaa imaam axmed marka ijaasaad fara badan baa sheekha la siiyey raximah allahu tacaala raxma waasica oo loo qoray sida dariiqada ahlucilmigu marka ay ahayd hadday tahay saxiix albukhaariga saxiix muslimka shuruuxda saxiixeynka sunan atirmidi sunan anasaa'i abi daawuud ibnu maaja yani kutubtaasoo dhan muwada alimaam malik muslim imaam axmed waxaasoo dhan sheekha ijaaso baa loo siiyey raximah allahu tacaala raxmatan waasica waaskanahu fasixa aljanna raxalaadka sheekhu ee cilmiga ahayd waxay ahayd markaa aljaziira alcarabiya waa maray meelo badan oo ka mida khaarijka iyo dibaddana waa uga baxay sheekhu raximahullah ilaahay daraaddii iyo cilmiga daraaddii buu u safray sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica ilaahay markaa raalliha ka ahaado isaga oo cilmi markaa doonaya dalab alcilm iyo inuu la kulmo liqaa alculamaa culammadu inta ay nool yihiin waa baraka xayaatu alculamaai baraka nolosha culammadu ay nool yihiin waa barako inuu qofka muslimka ahi qof kasta waxa saaran inuu ka faaidaysto xayaat alculamaa inuu la kulmo inuu su-aalo weydiiyo yani uu ku dadaalo sheekhu isagoo dhalinyaro ah inuu culummada iyo ahlu cilmiga rukabkooda fadhiisto cilmiga dalbo sheekhu waa ku dadaalay raximah allahu tacaala raxma waasica markaas sida aynu tilmaanay culamo fara badan buu la kulmay culamaa alxaramka culamaa alxaram almadani yani mashaa'ikh fara badan iyo shuyuuq fara badan ayuu ka qaatay xadiidka tafsiirka fiqiga siirada culumta carabiyada yani caqiidada saxda tawxiidka sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica meelahaasoo dhan ayuu u maray cilmiga isagu u gaadho cilmigana waxaa lagu gaadhaa talaqi cilm can ilmashaayikh in in cilmiga mashaayikhda laga qaato xalaqaadka laga qaato ardaygu uu culumada afwaahal culama culamada afkooda uu wax ka qaato in aanu odhan waan iska daalacanaya ama maktabadaan gelay ama waan iska waan iska qarda jeexay ama waan ordaya ama yani qofka in waxyaabaha iska ilaaliyo culummada iyo ahlu cilmiga ayaa laga qaataa baaraka allahu fiikum sheekh moxamed bin cabdilwahaab shuyuuq fara badan iyo culummo fara badan ayuu markaa ka qaatay cilmigii naaficaha muu ahayn qof ama iska ordaya ama wuxuu doono ibtidaacaya ama wuxuu doono jeedinaya ama in dadka sida qaar kamid yidhahdaan wahaabi buu ahaa ama wahaabiye ahaayeen waxyaabaha noocaasa ama afkaarta noocaasa ama dacayada noocaas inay qalab tahay inuu ahaa mid dadka ugu yeelaa tawxiidka in la raaco markaa caqiidada saxdaa alcaqiida salafiya caqiidada salafiyada saafiga ah islaamkii saxda ahaa saafiga ahaa shirki aan lahayn bidac aan lahayn khuraafaadka aan lahayn khusacdalaadka aan lahayn towxiidkii saxda ahaa ayuu dadka ugu yeedhiyay asheekh moxamed bin cabdilwahaab raximah ullah raxma waasica waa markaa sheekhu raximahullah meelo fara badan ayuu markaa sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica uu maray isagoo markaa cilmigaa iyo culimmada doonaya in uu markaa uu la kulmo sheekhu raximah ullah raxma waasica marka sheekhu sidaas ayuu raximah llahu tacaala raxma waasica uu faa'iideystay culimmaduu cilmigii ka qaatay oo yacni faa'iideystay dadkiina maxaanku idhaahda marka ay usoo laabtay sheekh moxamed bin cabdilwahaab raximah ullah sheekhu raximah llahu tacaala meelo badan buu maray hadday tahay alcuyeyna hadday tahay adduraciya hadday tahay meelo fara badan ayuu sheekhu maray isagoo oo dadka tawxiidka ugu yeedhaya sheekhu wuxuu kusoo yimi maxaanku idhaha mandiqadii wuxuu tegay meelo fara badan isagoo shirkiga la dagaalamaya dalaalka iyo lumitaanka la dagaalamaya khuraafaadka la dagaalamaya sheekhu alcuyeyne mandiqada lala waa yimi raximah allahu tacaala raxma waasica isagoo oo markaa tawxiidka iyo sunnaha dadka ugu yeedhaya wuxuu bilaabay sheekhu dadka inuu waxbaro inuu cilmiga naafica nashriyo oo cilmiga naafica uu markaa u faafiyo sheekhu raximahullah raxma waasica ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu waafajiyey amiirkii moxamed bin sacuud inuu markaa dacwadda sheekha waafaqo oo sheekha markaa dacwaddiisa u nusreeyaan garab istaagaan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu qadaray inuu asbaabta iyo umuurta u taysiiriyo asheekh moxamed bin cabdilwahaab raximah allahu tacaala raxma waasica kadibna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu waafajiyey in xabaalo badan suuliyaan waxyaabo fara badan oo qubado badan duniyaan waxyaabo badan oo shirkiya oo khuraafaada dadka u caddeeyaan dadku waxaa laga yaaba xabaalaha inay baryaan qaar xabaalahay caabudaan qaar istikaasa dadka dhintay bay baryaan qaar waxaan ilaahay ahayn tabaaraka watacaala bay wax u gowracaan wuxuu caddeeyey gowraca ilaahaybaa iskale sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam lacana allahu man dabaxa ligayri illaah marka inaanay banaanayn cidaan ilaahay tabaaraka wataxaala in loo gowraco gowracu waa cibaado ilaahay baa iskale nadarka ilaahay tabaaraka watacaala baa iskale cid kale looma nadri karo aan allahayn cidaan allahayn laguma dhaaran karo istikaasada ilaahay baa le khoofka iyo cabsida ilaahay baa laga cabsanayaa qofku inuu iska ilaaliyo waxyaabaha shirkiga ah waxyaabahaasoo dhan buu sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica faafiyey isaga oo caqiidada iyo tawxiidka saxda markaa faafinaya waxaan u ahaa shaksiyadiisa qawiyu shaksiya in shaksiyadiisu adag tahay xujadiisuna qawiyu xuja xujadiisuna adag tahay cilmigiisa iyo macrifadiisuna aada u fara badan tahay wuxuu ahaa shaksiya geesiya oo u laabta kitaabka ilaahay sunnaha rasuulka calayhi asalaatu wasalaam wuxuu u laaban jiray alcaqiida asalafiya wuxuu ahaa sheekhu raximahullah nin cibaado badan oo cibaadadiisu aada iyo aada ay u badan tahay oo tahajudka iyo salaada habeenkii iyo salaadaha aada u badan jiray raximahullah raxma waasica aan ka daali jirin dikriga ilaahay xuska ilaahay tabaaraka watacaala aan ka daalin marnaba khayrka iyo wanaagga jeclaa raximahullah raxma waasica ilaahayna tabaaraka watacaala wuxuu waafajiyey inuu guulaysato dacwaddii sheekh alimaam maxamed bin cabdilwahaab in ilaahay tabaaraka watacaala uu waafajiyo waa inakaa ilaa maanta ilaa maalintii uu bilaabay ina soo gaadhayso dacwadiisii towxiidkii kutubtuu alifay hadday tahay kutubta yaryar kutubta waaweyn maalin kasta waxaa la yidhaahdaa qaala sheekh maxamed bin cabdilwahaab raximahullah raxma waasica cilmigiisii waa baaqi caqiidadii saxda ahayd yani ilaahay tabaaraka watacaala inuu siiyo miisaanka xasanaadka inuu ugu dar miisaan xasanaadka marka sheekhu raximahullah isagoo tawxiidka faafinaya oo cilmiga faafinaya ayaa sheekh oo dee xataa jihaad ku jira waxyaabo fara badan oo suufiyada iyo acdaada iyo khuraafa khuraafiyiinta la dagaalamaya sheekhu raximahullah ayaa haddana duruustu dhigi jiray cilmigu faafin jiray mu-alafaad naafica kutub buu qoray mufiida oo dadka maxaan ku dhahda loo faa-iideeyo xata alyoom ilaa maanta kutubtiisa waa la xafidaa waa la dhigtaa xalaqaadka masaajidada kuliyaadka macaahida jaamacaadka kutubtiisii ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu u qoray alqabuul in la aqbalay oo dadku marka ay aqbaleen buu ilaahay subxaana watacaala dadkii munaawi-iinka ahaa ama acdaada ahaa ama dacaayabeynayey ama lahaa waa wahaabi ama waa majuusi ama lahaa waa gaal ama uushaan badaysan yahay ama waxaa lahaa dhammaan hal kitaab lagama hayo lama garanayo waxa ardayda iyo caamadu midna wax laga yaaba magacyadiisa inaanay dadka qaarba garanayn sheekh maxamed bin cabdilwahaab ilaahay tabaaraka watacaala waa barakeeyey kutubtiisa waxaa ka mid a kitaabka caanka ah ee meel kasta yaalla waxaaba laga yaabaa ma jiro aqal sunniya ama salafiya beyt sunni ilaa waxaa laga yaaba kitaabkaasi inyaal kitaabu tawxiid yani waa kitaab cajiiba kitaabun cadiim waa kitaab cadiimo weyn weeyaan kutubta sheekha waa kuwa ugu nafiisanaya min anfasi kutubta sheekha raximahullah noociisoo kale lagala alifay yani inta culamee sharaxday inta ikhtisaarisay inta tacliiqisay yani maasha allah lamala koobi karo shuruucda culummadu shuruucu kitaabi tawxiid lama koobi karo waxaan u malaynaya boqol sharax inay ka badan tahay shuruuc kitaabi tawxiid ilaahay tabaaraka watacaala waa barakeeyey wuxuu ilaahay u yeelay qabuul qof kastana waa garanaya aqal kasta oo sunniyana waa yaala kitaabkaasi kitaab al-usuul halaasa qof kasta xafidsan yahay ciyaalka dhalinyarada dadka yaryara ciyaalka sunniyiinta ee salafiyiinta waa xafidsan yihiin maasha allah inanka yar ee salafiga waa xafidsan yahay kitaab usuul halaasa alqawaacid alarbac nawaaqid alislaam alusuul sita kashfu shubuhaat usuul liimaan kitaabkeenan insha allahu tacaala aynu bilaabi doono fadlu lislaam islaamka iyo fadligiisa iyo maxaasintan waa kitaabkeenna rasmiga aynu bilaabi doono insha allahu tacaala habeenkan oo kale waktigan oo kale aynu bilaabi doono biidni illah habeen kastoo jimcaha biidni illahi jala wacala kitaab masaa'il ljaahiliya oo jaahiliyada iyo uu kaga waramayo umuurtii jaahiliyadii iyo siday ahay iyo rasuulku inuu khilaafay calayhi asalaatu wassalaam kitaab alkabaa'ir kitaab usuul liimaan kitaab aadaabu lmashi ila asalaa waa kutub wada naafica oo ummadda marka anfacaysa axaadiis alfitan mukhtasar kitaab alinsaaf washarx alkabiir waa kutubta fuqahada xanaabilada mukhtasar zaad almacaad kitaabka ibn alqayim mukhtasar asiir annabawiya waxaa kaloo uu leeyahay tafaasiir tafaasiir uu suuradaha iyo aayaadka qaar kamid ku sharaxay sheekhu raximahullah raxma waasica waxaasoo dhan waxaa la- marka laisu geeyo ku- waxaa laga alifay oo las- lagu ururiyey kitaab ladhaa mualafaatu asheekh maxamed bin cabdilwahaab waa ilaa koob iyo toban mujallad ilaa dhowr iyo toban mujallad weeyaan marka waxaa la isu wada geeyey mualafaadkii iyo kutubtii sheekh maxamed bin cabdilwahaab raximah allahu tacaala ah, raxma waasica sidaasaa markaa sheekhu uu dacwadii u faafiyey sunaha u faafiyey Eh, caqiidada sheekh maxamed bin cabdilwahaab raximahullah caqiidadiisu waxay ahayd caqiidadii salafkii saalixa ahayd yacni caqiidatu sheekh maxamed bin cabdilwahaab waa madhabu salaf ashcari muu ahayn maaturidiyada muu ahayn muctasilada jahmiyada qadariyada khawaarijta muu ahayn in la idhaha sheekh maxamed bin cabdilwahaab waxbuu takfiiriyaa ama wuxuu ahaa nin dadka takfiiriya masaladaa sheekh maxamed bin cabdilwahaab raximah allahu tacaala raxma waasica beriun takfiirka in lagu tuhmo beri buu ka yahay maxamed bin cabdilwahaab wuxuu raacay madhabka salafka saalixa oo ahaa dadka muslimiinta ah in mar kale la gaadhaysiiya inaanay bannaanayn takfiirku waa xukun sharciya ka mid a axkaamta shareecada shay caqliga oo caqliga loo celiyana maaha waa shay qofku inuu ku degdego atasaruc inaanu bannaanayn sheekh maxamed cabdi- cabdilwahaab wuxuu u shardiyay iqaamat alxuja wa isaalatu shubha in qofka xujada lagu oogo qofka ama caabudaya qabriga badawi ama qabriga caydaruus ama qabriga rifaaci ama qabriga sheekh saxaaq ama ka fulaan ka caabudaya ama ka sheekh ismaaciil ka caabudaya inaanu markaba tagfiirin xataa xujada lagu oogo adilada loo caday shubhada iyo shubuhaadka laga suliyo oo markaa laga dulqaado saasuu sheekh maxamed bin cabdilwahaab aha raximahullah ee muu ahayn mid dadka markaa iska tagfiiriya oo ee, maxaan ku raha mujtamacaadka muslimka ama shacabka muslimka gaalaysiya marka wayna waa kufaar ama way ridoobeen ama murtadiin bay ahaayeen ama sidan bay ahaayeen ama waxa la dirir bay ahaayeen yani markaba qofku inuu ku degdego waxa takfiirka la dhaa inuu halis badan yahay ayaa markaa een, madhabka salafka saalix uu yahay salafka saalixa madhabku ma aaminsanaa dadka muslimka ah in ama la takfiiriyo ama rido lagu xukumo ama way wada ridoobeen dhammaan awal aakhir ama xukaamta muslimiinta la takfiiriyo ama la gaaraysiiyo ama lagu degdego inay tahay axkaam sharciya oo u baahan cilmi farba in xataa wax loo naseexay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala addiinu annasiixa dadka wulaatu umuur ee umuur tahay in wax loo sheego wax loo naseexeeyo haddii xataa qaar ku dhaca wax kufria waxaas waa kufri ama mushaafahata loogu sheego ama kitaabata loogu qoro ama loo naseexeeyo iyaga ama cid kale la gaarsiiyo wax loo sheego ama dadka in la takfiiriyo ama mujtamacaadka in la takfiiriyo ama lawada gaalaysiiyo biitlaaqin lawada itlaaqo inay inay khilaafsan tahay madhabka salafka saalixa almanhaj asalafi inay marka iskhilaafayso baaraka allahu fiikum caqiidatu asheekh maxamed bin cabdilwahaab waa caqiidatu salaf asmaada ilaahay uu sugaa sifaadka ilaahay tabaaraka watacaala uu sugaa wixii ahlu sunnadu ictiqaadsanaya buu ictiqaadsadaa shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam muu diidanayn shafaacada rasuulka war jiray calayhi salaatu wasalaam waxyaabahaasoo dhan waa sugi jiray raximahu llahu taala raxma waasica marnaba muu ahayn nin khilaafa madhabka salafka saalixa markaa risaalad yar markii la tuhmay caqiidsu ka alifay uu ka warramay leey waxaan ictiqaadsanahay sidaaysa markaa wuxuu ka bilaabayaa inuu de asmaada ilaahay sugayo inuu sifaadka ilaahay tabaaraka watacaala uu sugayo aliimaanu billaah waliimaanu bilyowmi alaakhir arkaantii iimaanka arkaantii islaamka ixsaankii dhammaan wixii ictiqaadkii saxda ahaa ama muctaqadkii saxiixa ahaa inuu sheekhu raximah allahu tacaala uu waafaqsan yahay oo aanu khilaafsanayn sidaasaa ilaahay tabaaraka watacaala uu sheekha u waafajiyey sheekha raximah allahu tacaala sheekha ilaahay wuxuu ku arsaaqay inamo lix inan buu ilaahay siiyey ka ugu horeeya waa cali cabdullaahi xuseen iyo xasan cabdilcasiif iyo ibraahim intaas waa inamada ilaahay tabaaraka watacaala sheekha siiyey xagga hablaha waa faadimo bintu sheekh maxamed ayaa iyaduna ka mida mid kale iyada saara markaa dhowr ilaa afar habloodna waa ka tegay sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica sheekhu markaa ilaahay wuxuu u barakeeyey awlaaddiisa xasan ama xuseen ama cali ama cabdallah iyaguna duriyad fara badan iyo caruur badan ayay qaar ka tegeen ilaa maanta ilaa yoomina haada axfaadii iyo ilaamadii iyo dadkay sii dhaleen iyo dadkay sii dhaleen awlaadii iyo axfaadii iyo dadkii ay sii dhaleen waa fara badan yihiin ilaahayna tabaaraka watacaala culumo iyo ahlu cilmi yani beyt cilmin beyt iyo reer cilmiya ayaa ilaahay tabaaraka watacaala uu reerka marka u ka yeelay sidiibaa marka aala sheekh usradaa ama reerka aala sheekh la yidhaahdaa waa usra kariima waxaanay gashaa ama u nisbo sheegataa ila sheekh maxamed bin cabdilwahaab raximah allahu tacaala raxma waasica saasaa marka ilaahay tabaaraka watacaala axfaadi sheekha uu marka uu u barakeeyey dacwadii sheekhana ilaahay uu u barakeeyey qalinkiisii iyo carabkiisii iyo jihaadkiisii ilaahay tabaaraka watacaala uu u barakeeyey wafaatuhu raximah allahu tacaala raxma waasica kaanat wafaatuhu raximah allah sheekhu waxa uu geeriyooday kun laba boqol iyo lixdii ayuu sheekhu geeriyooday raximah allahu tacaala raxma waasica waxaa geeriyooday waa rajulan cadiiman min weyn oo yacni kasoo dhex kacay waktigaa kasoo dhex baxay ummad dhan oo shirki iyo khuraafaad u saaxiib ahaa ilaahayna tabaaraka watacaala isaga sabab uu uga dhigay oo uu ku badbaadiyey oo towxiidkuu ku faafiyey sunnihii uu ku faafiyey uu dadkii addacwa salafiya uu markaa ku faafiyey ummaddii iyo dadkii cadaaladdii uu markaa faafiyey dadkii shareecadii iyo diintii marka ay isku xukumeen yacni marka sheekha noocaasa ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto sheekhaasi markaa saasuu ku geeriyooday raxima allahu sheikh maxamed bin cabdilwahaab raxmatan waasica wuxuu ahaa sheekh ummadda iyo dadka juhdi iyo dadaal muslimiinta usoo qadimay culummada iyo ahlu cilmiguna waa sida rasuulku calayhi asalaatu wasalaam idaa maata alinsaanu inqadaca camaluh qofku markuu dhinto camalkiisa uu go-a saddex qodob buu rasuulku kala soo reebay calayhi asalaatu wasalaam aw cilmun yuntafacu bihi cilmi lagu intifaaco yacni cilmigaa naafica ah ee uu ka tegey waa dariiqadii ambiyada iyo rususha alculamaau warasatu alambiyaa culummada iyo ahlu cilmigu waxay hayaan dhaxalkii rususha iyo ambiyada sheekh maxamed bin cabdilwahaab lacagna kama hayno aqalana kama hayno daarana kama hayno laakiin wuxuu inooga tegay cilmigaa naafica inaku halkaa joogno ama meel kasta joogno maanta dhammaan anxaa alcaalam isagoo qof kasta hadalkaa sheekh maxamed bin cabdiwahaab daalacanaya akhrisanaya ka faa'iideysanaya qoranaya raxima allaahu asheekh maxamed bin cabdilwahaab raxmatan waasica culumadu ama ahlu cilmigu waxay ka tagaan dhaxalkii ambiyada miiraasu alambiyaa rusul ayay marka iyagu ka tagaan in culummada lagu xidhnaado in culummada loo laabto ilaahay tabaaraka watacaala waxyaabaha ishkaalka ah ama dadka ay garan waayeen in culummadii ahlu cilmiga u celiyeen fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxa aydan garanayn ama ishkaalka kala ama ashkal in culummada loo celiyo ahlu cilmiga loo celiyo qofku haddaanu culummadii ahlucilmiga u laaban inuu halaagsamay fitanka waxyaabaha dhacay mashaakilka dhacayo dhan in celiyo dadka ahlucilmiga culumada haddii kale dadka muslimiinta ama dhiigooda in la xalaashado ama qof kasta qofka kale in iska yidhaahdo waa uu fidoobay uu gaaloobay waxbuu ku dhacay waa sidan yacni gaalaha soo dhoodhoobtay gaalaha sidan tiray gaala yani qofku ummadda uu halaagay waxaa laga yaabaa qaar maalintii horena inay halaageen maantana inay halaagayaan marka in layska ilaaliyo dadka fataaniintaa dadka ru'uusan juhaalan dadka ummadda halaagaya layska ilaaliyo in loo laabto dadka raasikiinta ah alculamaa alkibaar albarakatu maca akaabirikum calayhi asalaatu wasalaam akaabirta iyo culimada waaweyn sida sheekh maxamed bin cabdilwahaab asheekh maxamed naasir addiin alalbani asheekh muqbil bin wahaadi alwaadici kutubtoodii iyo fataawahoodii iyo cilmigoodii in loo laabto asheekh fawsaan asheekh rabiic bin haadi almadkali asheekh ibnu cuthaymiin asheekh ibnu baas yani mashaa'ikhda kale ee ahlu cilmiga ee culammada ee alkibaar alraasikuuna fi lcilmi inuu qofka diinta uu ka qaato qofku inaanu ka qaadin diinta ama cilmiga wax majhuula ma aanu gelinayn ama idaacad ama meel kale in qofku baaraka allahu fiikum diintiisa meel kasta aanu ka qaadan meel lagu kalsoon yahay inuu marka uu ka qaato baaraka allahu fiikum marka insha allahu tacaala xalqada kale ee soo socota ayaynu darsigeena ku bilaabi doonaa biidni illahi tacaala habeenkan oo kale ilaahay tabaaraka watacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu inoo naxariisto xaqa ina waafajiyo rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar ilaahay haynu sugo haynu waafajiyo alcaqiida alsaxiixa marka had intaasaan insha allahu tacaala kusoo koobaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته